bismillaahi raxmaan iraxiim waraysigan gaarka ah waxaan la yeelan doonaa insha allahu tacaala sheekh muuse cabdi caraale waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir marka hore sheekh muuse assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alandalus wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu jazaak allah khayr waa dhowa sheekhana weerar ayaa dhacay xalay oo ciidanka mujaahidiintu ay ku qaadeen mid ka mid ah saldhigyada murtadiinta ee muqdisho maxaa noogu sheegi kartaa weerarkaasi
bismillahi raxmaan raxiim weerarkaasi waa dhacay wuxuuna ka mid yahay weeraradii hore u socday oo dhici jiray mid ka mid u ahaa wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo kaxda ayaa ugu xoog badnaa gaar ahaan saldhigga ay deganaayeen murtadiinta oo ciidankoodu joogay waxaa kaloo la weeraray meesha la arbacow waxaa la weeraray meesha la yidhaahdo xalane waxaa la weeraray warigley waxaa la weeraray meesha dharkeynley meel ka mid a intaasoo dhan weeraradu way saameeyeen laakiin waxaa ugu xoog badnaa kaxda marka ilaahay aa ku mahadsan subxaana wa tacaala camaliyadaas sida loogu talagalo mujaahidiinta ay u qorsheeyaan ayana u fushay waa tahay sheekh muuse shalay camaliyad istishaadi ah ayaa ka dhacday magaalada muqdisho yaa lala beegsaday camaliyadaasi
bismillaah camaliyadaas waxaa lala beegsaday niman murtadiina oo magaalada maarata qasya lab waayahan dambe ka hayay oo gaar ahaan maarata yani kuwa oo koofiya gaduudda la yidhaahdo ama xasilinta ay ayagu bixiyeen oo waxay xasiliyaan maahane waxay ku ciyaaraan keliya howshooda noqotay waxay dadka muslimiinta ay dhib u geystaan nimankaasaa lala beegsaday ilaahay fadligiis sidii loogu talagalay camaliyadaas u dhacday khasaaro badanna waa lagu gaarsiiyey rag badan oo saraakiil iyo ciidanna waa ku baxeen oo murtadiinta ka mid ah maxaa khasaaro ah oo ka dhashay weerarkii shalay iyo midkii xalay guud ahaan afartan iyo siddeed saac oo ugu dambeysay khasaaraha cadowga gaaray waxaa weeyaan konton iyo toddobo bakhtiday oo la dilay iyo toddoba iyo toban dhaawacantay intana soo gaartay waa intaas gaadiid ilaa saddex gaari oo kuwa cabdibilayaasha ah oo gubtay iyo xarumihii la weeraray oo riddadu ay deganeedoo khasaaro xoogle la gaarsiiyey sheekh muuse weerarada muqdisho sida muuqata way kordheen toddobaadyadii u dambeeyey maxaa u sabab ah
weeraradu horta guud ahaan way socdeen mar walbaana ciidanka ragga mujaahidiinta ah oo cadowgooda meel walba ay kula xisaabtamayeen haddii maarata yani si kale loo fiiriyana waxaa waxyaalaha kordhiya ka mid ah qoladan riddada ayaa waxay kordhiyeen dhibaatada ay dadka shacabka ay u geysanayaan dadkay xirxidhayaan dadkay xoolaha ka dhacayaan dhulka ay boobayaan ummadda ay cadaabayaan cariiri badan ay ummaddii maarata yani ay ku keeneen iyo cabsi iyo walwal iyo khalkhal badan ayay dadka shacabka muslimiinta ah muqdisho ay geliyeen marka waxaa waajib ah inay adana maarata yani dhinaca kale ay mujaahidiintu ayaguna dardar geliyaan weerarada ay ku qaadayaan ama ay ku dhiig bixinayaan ama ay maarata yani dhabarka uga jebinayaan nimankaas murtadiinta oo dadka shacabka ah oo soomaaliyeed oo muqdisho degan dhibaato aad u ballaaran ku haya dadkii aa la iibsanaya inta la xiraa ayaguna wax dembiyahay galeen aan la arag xabsiyaday ka buuxaan ayaa dadka la iibinaya sida xoolihii camala loo kala gadanaya dadkii o dhan baa argagax la gelinaya dadkii o dhan baa loo cagajugleynaya dadkii o dhan baa la dhacaya oo lacagahoodii iyo dhaqaalahoodii la boobaya dhulkoodii dhibaatooyin aad u fara badan oo lasoo koobi karnay dadka shacabka ay ku hayaan taas jawaab looga jawaabayo ayaa kordhinaysa oo keenaysa in ayagana lagu kordhiyo weerarada isdabajoogga iyo dagaalada lagu hayo laakiin dagaalkan waa dagaal mabda'i ah horena waa u socday wuuna socon doonaa ilaahay idinkiisa xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah halkaas waa yoolkiisa ugu dambeeya laakiin markay kordhiyaan dhibaatada ay shacabka ku hayaan waxaa dhinaca kalena waajib ku ah maarata mujaahidiinta inay qamcinta ay qamcinayaan iyo kahortaga ay kahortagayaan ayaguna inay kordhiyaan waa intaas waxa keenaya in la kordhiyo camaliyaadka ayaantan soo kordhay oo magaalada ka socda camaliyaadkan muqdisho waxay ku soo aadayaan iyadoo madaxweynaha dowladda riddada murtad xasan sheekh maxamuud uu ku sugan yahay gobollada dhexe ee dalka uuna ka maqan yahay xafiiskiisa madaxtooyada taa maxay ka dhigan tahay xasan sheekh maalintii la doortay maalintii ka dambeysay weerarka ku bilowday isagoo maarata yani qaabilaya wafdi ka socda wasiirka arrimaha dibadda kenya ayaa weerar lagu bilaabay oo weeraro culculus loo geystay oo asaga naftirkiisa maarata yani uu ka hadlay madaxtooyadiisaa lagu weeraray mar walbaana maarata yani wuxuu ahaa taarget laakiin asaga haddii uu ka maqan yahay waxaa jooga cadowgii ka badnaa oo ama maarata yani murtadiinta ahaa ama gaalada ahaa waxaa kale oo ka mid a waxyaalaha oo maarata garguurta uu ka cararay caasimadda isaga naftirkiisaa barbaleen fara badan qofku marka uu diinta ilaahay ka fogaado daa'ima u abadan mushkilaad aad u fara badan alla ku furaya marka barbaleen dhaqaale mid siyaasadeed mid bulsho dhinacyo badan ayaa culaysyo badan ay ka haysteen marka xoogaa inuu madaxa ka qarsado ou ka soo nasto ou ka dhex baxo oo halkaas maarata yani ayuu maarata waxyaalo u tagaa ka mid ah waxyaalaha kale oo meesha u taga uu ka samaynayana waxaa ka mid ah inuu bulsho nabad ah oo degaan degan oo xasiloon oon wax dhibaataa jirin inuu dadka ka dhex abuuro fidno ka dhex abuuro dagaallo ka dhex huriyo ayaga hubka isugu dhiibo isku dilo isku baabi'iyo waxyaalaha uu maarata yani meesha u tagana taasaa ka mid a waxaadna ogtihiin taariikhda hadda intuu ninkaani uu dagaalka hurinaayey qabaa'ilkii soomaali o dhan kulli waa iska horkeenay shabeelle haddaad fiiriso raagaceelle iyo cadale wix ka dhexdhacay waa ogtihiin dhinacan kale haddii la yidhaahdo xalfooley waxa ka socda waa ogtihiin dadkii oo dhan qabiil walbaaba qabiil kale ayuu madaxa u geliyey hiiraan dhexdeeda waxa ka socda waa ogtihiin nimanka xataa isla socday reer hiiraan ayaga naftirkooda waxaa weeye dhibaatuu dhex dhigo hadda ayaga difaac isugu jira meesha hadda uu tagana fidnadaas oo kale ayuu ka samaynayaa in ummadda layska hor keeno oo dadka laysku baabi'iyo hubka laysugu dhiibo oo maarata qabiilba qabiil baabi'iyo oo wixii aan ka soo gudubnay maarata yani muddada dheer soo socday dib loogu noqdo waxa uu ka shaqaynaya waa middaas ummad xasilan degan diinteeda ku dhaqmaysa ilaahayga abuura ku xiran wax dambiyaho ay dadka galeen aysan jirin cidna aan duulaan ku ahayn ayuu rabaa inuu dabka dhex shido oo qabaa'ilka hubka isugu dhiibo wixii lasoo dhaafay dib loogu noqdo marka meeshuu joogana wuxuu ka samaynaya waa middaas meeshan uu ka tegana mushkilada uu ka abuuray ayaa taagan oo maarata madaxa ka qarsaday marka waxaan leeyahay ha laga digtoonaado shirqoolada iyo maarata yani waxa la abuuraayo oo cadowga maarata yani lagu raaligelinayo gaaladu ay gadaal ka riixayso oo ay qarashka ku bixinayso oo siyaasadahaan ay u taageerayso oo maar ciidan ahaan iyo hub ahaan ay ku taakulaynayso waa ummadda soomaaliya in la baabiyo wax maslaxaa iyo wax wanaaga oo adduun iyo aakhiro ummadda anfacaya oo gurguurta iyo kuwa ka horreeya kuwa ka dambeeyba ay keenayaan maarata haba yaraata ma jirto waxaa wax keeni kara ninka ilaahay subxana wa tacaala xirigiisii qabsada xarigga alle ninkii qabsada oo ilaahay subxana wa tacaala diintiisa koonkan ugu talagaloo dastuurka uga dhigay ku dhaqma ninkaas ayaa ummaddaana maarata badbaadin kara aakhirana ay ku badbaadi karaan adduun ay ciz iyo sharaf ay ku yeelan karaan laakiin nin hawa raacahoo gaala dhinac walba maalin walba ay dhinac u dhigayso oo wixii gaalada u yeerisaba maarata yani ummadda isaguna maarata yani kulasoo dagaalkan hadda aragteen garguurta maalinta la magacaabay ayuu ku dhawaaqay ma ahayn wuxuu isagu diyaarsaday laakiin waa wax la diyaariyey asagana afkiis ka sheega wuxuu yidhi marka annagu aan keensan weynay maarata yani barnaamij aan kula dagaalano al-shabaab waana loo keenay marka waxa dhan oo maarata uu ka shaqaynaya waa wax loo dhiibay war dadka inay fikiraan oy fiirsadaan oo caqligooda ka shaqaysiiyaan wax caqliga lagu siiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu diinku ugu soo dejiyey in sida xoolaha u dhaqanta maana waa inaad fikirto oo caqligaaga aad ka shaqaysiiso marka macno ma keenayso asaga maqnaashihiisa xasan sheekh hadduu yimaado waa la weerarayaa haddii mid ka dambeeyo mabdigiis ku socdaa uu yimaadona waa la weerarayaa weerarkan waa weerar mabda marka nin kasta oo mabda'a islaamiga ka hor yimaada oo maarata yani dictaatoriyad ama dimuquraadiyad ama diin la'aan maarata ummadda ugu yeeraaya waa la weerarayaa waana laga hortegayaa horena waa u socon jirtay kii ka dambeeyo yimaadana way ku soconaysaa maarata yani wax xasan sheekh gaar ahaan ku xiran ma aha waa dagaal mabda'i ah isaga ka hor uu socday kadibna waa socon doonaa ilaa laga xaqiijiyo in shareecada ilaahay lagu maamulo dalkan soomaalida muslimka ah hadafku waa intaas ugu dambayntii sheekh muuse cabdi caraale maxaad ku soo gunaanudaysaa waraysigan ay kula yeelanayso idaacadda islaamiga ah elandalus guud ahaan marka hore waxaan u mahad celinayaa idaacadda andalus waraysiga fursadda ay maaratan siisay tan labaad waxaan rabaa inaan maaratan u hambaliyeeyo una mahad celiyo una duceeyo raggii mujaahidiinta ahaa oo naftooda huray oo dhiiggooda bixiyey waxaan leeyahay kuwii maaratan shahiidan ilaah shahaadadu ha ka aqbalo kuwii dhaawacmana ilaahay subxaana wa tacaala ha u boogadhayo ajirkooda iyo maaratan xasanaadkoodana allaha weyneeyo waa dad u istaagay say u soo celi lahayeen cizigii iyo sharaftii ummaddaanu ay laheyd iyo diintoodii in maarata yani islaamka ahayd sidii dalkan loogu soo celi lahay ayay naftooda u hureen waxaan leeyahay ilahi subxaana wa tacaala meel weyn oo maarata yani karaamaysan ilahay ha geeyey subxana wa tacaala